xaaladda magaalada laascaanood ayaa degan maanta halkaas oo shalay ay ka dhaceen dagaalo culus sida uu v o eda u sheegay afhayeenka guddiga bulshada gobolka sool caaqil cabdirasaaq maxamed xasan falaalug sidoo kalena waxa uu sheegay in guud ahaan magaalada laascaanood ay gacanta ku hayaan ciidamada deegaanka warbixintan waxaa soo diray cabdikariim olol waa iska fiican nahay alxamdulilah saaka waxaan ku jirnaa barwaaqo alxamdulilah waxaa mahad ilaahay ah inaan maanta magaalada habad habadi ka socon dagaalkii cuslaa ee shalay ka bacdi oo nimankii laga lagaga saaray dhufaysyadii ay ku jireen iyo meelihii ay madaafiicda ka soo ridayeen oo laga qabsaday taasaa keentay inaan maanta magaalada xabadi ka dhicin iyagiina way ka baxeen magaalada dhulkii markii laga qabsadayna way fogaadeen oo waxay tageen meelaha ka durugsan tukara wixii kuwii ka sheegeena waa soo guureen dee dagaalkoodii ma dhammaan mana ay guurin oo kama fogaan dee magaaladii kamay fogaan labadii wadana waa ku dhow yihiin bariga iyo waqooyiga waa gartay caaqil ma waxaa jira meelo ay dagaalla asaaka ka dhicin laakiinse ciidamada somalilan ay ka guureen ha meela wey buraha magaalada ka shisheeya oo dhinaca goojacadle la yidhaahdo kaxiga bay bay kaga tageen baabuur kaga tageen markaa halkaasay xabada kasoo ridayeen aroortii hore wax weyna khasaare aana may geysan laba qof intaan ognahay baa ku dhaawacantay gacanta ayaa ku haya guud ahaan magaalada laascaanood hadda magaalada guud ahaan waxaa gacanta ku haya dadkii deegaanka odayaasha saddex iyo soddonka ciidamada iyo saraakiisha ciidamada oo iskaashanaya baa guud ahaan gacanta ku haya waa gartay tukraq ma dagaal baa ka dhacay mise ciidamada somaliland way ka soo baxeen tukraq dagaal kama dhicin waayo xaggaa dagaal kama socon iyagaa soo guuray xaggan sokayna soo aadeen waxaan noo aragnaa inay yihiin ciidan iyo culays maxaad ugu sawiri karaysaa dadka ku dhegeysanaya caaqil gudaha magaalada laascaanood maanta siday tahay horta madaskan sawirka guud ahaaneed waa magaaladii waa maanta waa magaalo nabda waan xabadi ka dhexdhacayn oo aan askari badan oo hubaysana dhex marayn male raggii maxaha deegaanka ee hubaysnaa oo ku jiray difaacana badanaa waa surumaha horey u guureen waa magaalo xasiloon waxaanu ugu baaqaynaa dadka deegaanka magaalada in dib loo furo in meheragihii la furo in maxaan ku dhahdaa lagu soo noqdo magaalada in shaqa maalmeedkiisii qof waliba uu shaqa maalmeedkiisii bilaabo waanu dadka reer laascaanood iyo bulshada reer laascaanood ugu baaqaynaa intii soo noqon kartaana ay magaalada ku soo noqon